bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayaanu dileenahay akhyaartan dhegeysataa caawa waa habeen sabti axad ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labada bisha maarso sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabweyne laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dhigiisa dalka turkiga rajab dayib erdogan oo kulan ku yeeshay gudaha dalka turkiga haddaba kulanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dhigiisa dalka turkiga maxaa loogaga hadlay barnaamijkeena ayaanu caawa kusoo qaadi doonaa macluumaad arrintaasi ku aadan iyo madaxtooyada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay qodobada kale aanu caawa soo qaadi doono waxaa ka mid noqon doono dowladda federaalk ee soomaaliya oo raacdo adag ugu jirho sidii ay soomaaliya ugu guuleysan lahayd kursiga midowda afrika oo ay soomaaliya ku matalayso ama ay soomaaliya ugu tartamayso xildhibaan fawziya oo markaasi ra-iisul wasaare hore soo noqotay wasiir arrimo dibadeedna soo noqotay haddaba waxay soomaaliya ugu dhigan tahay kuguuleysiga kursiga kani falanqeyn iyo wareysi arrintaasi ku aadan ayaanu idiin soo gudbin doonaa xilli uu la tartamayo hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga waan idinla wadaagi doonaa sidoo kale warbixinada kalena caawa idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona maxkamadda gobolka banaadir oo mudeysay dhegeysiga ugu dambeeyo kiiska loo heysto eedeysanay sayd calow ku eedeysan inuu gubay xaaskiisa barnaamijkeenna ayaaad ku dhegeysan doontaan wakhtiga rasmiga ee loo mudeeyey dhegeysiga ugu dambeeya ee kiiskani macluumadyada kale waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyey howlgallada iyo gulufka militari ee ka dhanaa al-shabaab ee ka socda gobolada soomaaliya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabweyne idmo baarlamaanka soomaaliyana maanta waxay mar kale dood adag ay ka yeesheen qodobo ka mid ah arrimaha wax kabeddelka dastuurka dalka dooda baarlamaanka dalka arrintaasi ay ka yeesheen ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii rabweyne uu idmo diyaaradda ama shirkadda diyaaradaha ethoobiyan airlandna waxa ay beenisay in ay joojisay isticmaalka hawada soomaaliya war ka soo baxay ayaanu idiin soo gudbin doonaa oo aad barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan dibadbaxyo sababay dhimashada qof shacabana maanta waxay ka dhaceen magaalada muqdisho barnaamijkeena ayaad kaga boga doontaan macluumaadadaas iyo wixii nagu soo kordhay intaynu ku guda jirno mar kale waxaanu dilanaa dhegeystayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasumaan ilfajigan ayaa laga rabaa
Bye.
waa hagaag mar kale waxaad olanaa saaxiibayaal habee wacan wanaagsan qeybaa ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaan u gudageli doonaa raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dhelkeedu yahay kuwiyo sagaashan dhibc shan megaartis fm kaasoo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale fmku uu gaaro waxaan wararkeena caawa ku bilaabi doonaa safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ku joogo ee dalkaasi turkiga madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dalka turkiga kulan kula qaatay dhigiisa dalka turkiga rajab dayib urdugan oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ay ugu horeeyaan iskaashiga labada dowladood wanaajinta xiriirka labada dhinac iyo sidoo kale arrimay ugu muhiimsan yihiin sidii loo sii ambaqaadi lahaa iskaashiga dhinaca difaaca oo dowladaha soomaaliya iyo turkiga ee dhowaan ay wadagaleen heshiis iskaashi oo dhinaca difaac iyo dhaqaalaha oo dhinaca badda ah waxaana madaxweynaha soomaaliya ee, markaasi kulankan ee, si gaar ah isaga iyo rajab dayib urdugan madaxweynaha dalka turkigu ay u yeesheen ugu qaadaadhigeen xaaladda gobolka geeska afrika muhiimadda ay leedahay ee xoojinta xiriirka labada dowladood agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa faahfaahiyey kulankan iyo waxyaabihii sida gaarka loogu qaadaadhigeen
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan een, magaaladan antaaliya ee dalka turkiga ayaa waxay kulan la qaateen een, madaxweynaha ee, dalkan turkiga erdogan iyo madax kaleeto oo dowladdiisa ka tirsan Een, kulankan ayaa waxaa looga hadlay een, xoojinta iyo kor u qaadidda iskaashiga ee walaalnimo iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya een, labada dowladood ee turkiga iyo soomaaliya Een, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa madaxweynaha turkiga een, erdogan waxa uu la wadaagay horumarada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidankeeduba ay ka gaareen dagaalka een, dalka soomaaliya loogu ciribtirayo argagixisada iyo soomaaliya hadda een, wadada wanaagsan ay hayso oo ay nabadda iyo xasiloonida ku gaarayso taas oo uu turkigu gacan weyn ka geystay een, tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo taageerada een, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgallada ay wadaan dadka soomaaliyeedna ay ku kaashanayaan ee dalka soomaaliya looga ciribtirayo argagixisada sidoo kale een, labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadleen dardargelinta iyo fulinta iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee dowladaha ee, turkiga iyo soomaaliya een, heshiiskii dhex maray bishii lasoo dhaafay sidii loo fulin lahaa heshiiskaas ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxyaabaha muhiimka u ah ee ku jira waxaa ka mid ah een, dhismaha ciidanka badda soomaaliyeed si uu awood ugu yeesho daafaca een, xeebaha soomaaliyeed iyo badda soomaaliyeed iyo kheyraadka ku jiraba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha ee, dalka turkiga erdogan ayaa waxa ay sidoo kale ka wada hadleen xiriirka ee, dowladda soomaaliya iyo turkiga ee ee dhinaca dhaqaalaha ah iyo ganacsiga ee labada dowladood ka dhexeeya sidii een, iyadana loo sii hagaajin lahaa waxay hoosta ka xariiqeen xasiloonida een, gobolka ay u leedahay in dowladda soomaaliyeed oo awood u leh in amnigeeda sugto la helo Een, waxaana ee, dowladda ee, federaalka soomaaliya iyo dowladda ee, turkiga ee, horey uga dhexeeyey iskaashiyo kala duwan oo dhinaca militariga ah dhaqaalaha ah waxaana ee, turkigu uu ahaa walaal ee, dadka soomaaliyeed xilli adag usoo gurmaday
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku subax shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan
waa hagaag mar kale waxaan idin leenahay saaxiibayaal habee waxaan u wanaagsan wareegga wararka dalsan ayaa dhagaysanaysaan warbixinada kale ee barnaamijkeena caawa haddii dowladda soomaaliya waxa ay racdo adag ugu jidhaa sidii ay ugu guuleysan lahayd ee kursiga ee, midowda afrika ama guddoomiyaha guddiga midowda afrika kursigaasi oo ay soomaaliya ee, ku matalayso xildhibaanad foosiyo yuusuf xaaji aadan dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan booskaasi usoo sharaxday xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan oo hore usoo noqotay ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiir arrimo dibadeed iyada oo shir jaraa-id oo horaan ay ku qabatay magaalada muqdisho si rasmi ay u shaacisay musharaxnimadeeda guddoomiyaha guddiga midowda afrika mudaxleedka kursigan waxa uu yahay laba kun shan iyo labaatanka ilaa iyo laba kun sideed iyo labaatanka foosiya ayaa ah siyaasi muddo dheer markaasi kusoo dhex jirtay siyaasadda soomaaliya waxaana ay haddii ay ku guuleysato noqonaysaa qofkii ugu horeeyey oo soomaali ah oo xilka kani qabta dhinaca kale ee, musharaxa madax kursigan ee kula tartamayo ee, xildhibaan foosiya ayaa waxa uu yahay ee, ra-iisul wasaarihii hore ee kenya raila odinga sidoo kalena musharax ee, muddo isaguna raacto raacdo ugu jiray xilka madaxtinimada ee dalka kenya doorashada ee, xilkan ayaa lagu wadaa inay qabsoonto ee, shirka xiga ee au-da oo la filayo markaasi in la qabto inta u dhexeyso ee, bisha markaasi ee, aan idhaahde inta ee, u dhexeyso bilaha soo aadan waxaana ee, qorshuhu uu yahay aan idhaahde janawari ee, ilaa iyo february laba kun ee, shan iyo labaatan inta u dhexeyso ayay qabsoomeysaa xilkan ayaa waxaa haatan ee, haya muuse faki maxamed oo ka soo jeedo dalka jaad musharaxiinta ayaana codsiyadooda musharaxnimo gudbin doono ee bisha may ee sanadka kani aynu ku guda jirno haddaba maxay soomaaliya uga dhigan tahay ku guuleysigan ee kursiga kani iyo ee inay u sharaxan tahay foosiya oo ra-iisul wasaare ku-xigeen hore soo noqotay wasiir arrimo dibadeed ee soo noqotay inay la tartanto ra-iisul wasaarihii hore ee kenya raila odinga sidoo kaleetana ah nin markaasi ee siyaasi cabqari ah oo kenyana su-aalahaas iyo kuwo kale oo markaasi la xidhiidha waxa ay dowladda soomaaliya uga dhigan tahay inay u tartanto kursigan guddoomiyaha guddiga ee midowda afrika waxaan caawa weydiiyey profesor cabdulaahi sheekh shaafici oo qadka taleefonka igu waramay
waa mahadsantahay wandhowahay cabdiqadir su hadaan noqol kursigan dade waa kursi afrika leedahay ururka midooda afrika leeyahay waa kursiga u sarreeya ee jeerka ah ama guddoomiyaha ah waa loo tartamaa waxaan filayaa sanadkan bariga africa iskale waxay soomaaliya uga dhigan tahay kusoo biiritaanka fagarayaasha caalamiga iyo ururada caalamiga ayaan ka mid nahay iyo kuwaanaan ka mid ahaynba iyo soo kabashada dowladnimada soomaaliya sidoo kale xiriirka caalamiga iyo dee u ololeynta wadankeena waxyaala fara badan ka qarsoona oo aan ururadaasi leeyihiin aan melayna soo gaarin baa jira oo muddooyinkaa burbursanayn laga dhex faa'iidi jira marka waxyaala badan oo faa'iidaha nagu jira naga waa garta marka eh, sidee soomaaliya ugu guuleysan kartaa kursigan oo aan ognahay eh, eh, inuu eh, u- ay u tartamayso eh, xildhibaan eh, foosiye oo markaasi eh, wasiir arrimo dibadeed hore usoo noqotay eh, sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee kenya uu la tartamayo eh, marka eh, rolo odinga Eh, rajada soomaaliya intee la egtaa baa la oran karaa
horta guud ahaan rajada iyo mansabka iyo wax ilaahay bixiyo waaye inagu markaynu caqiidadana fiiriyo laakiin markaan ka hadalno doorashada iyo siyaasadda africa africa waad ogtahay oo waa wadamo gumaysiga kala qaybiyey siyaalo badan isugu xirxireen dekano iyo eedo badan dhex yaalaan waxaa la- wax lagu cabiro hadda oo weyn ma garanaya laakiin waxaa muhiim ah marka doorasha dhacayso horta in dee uu jiro taageero inay jirto in la taageerayo dowladda soomaaliya taageerayso shacabku taageerayo dadka siyaasadda analyse gareeya ama leh een, foorumyada ama institutionska ka hadla study gareeya siyaasadaha iyo si wadan een, sida adduunku danka shaqeynayo ay garab siiyaan sidoo kale een, wadamada east africa hadda innaga aan ku biirnay oo qaarkood een, laga yaabo inay iska keen xigaan midan afrikada in laga kambeyn karayo oo eh, bay u baahan tahay sidoo kale waxaa jirta eh, wadamada africa guud ahaan w- way wada leeyihiin oo dadka way bixinayaan laakiin waa inta waxay leegtay inta aan ku leenahay saaxiibo iyo dadaalka aan bixino iyo sida aan u fahamno qaabka doorashada uga dhacda midooda africa
wa wa waa gartay marka eh, markaad eegto eh, eh, royal odinga oo la tartamayo ama eh, kursigan eh, soomaaliya kula tartamaya haweeneyda eh, soomaaliya u sharaxan eh, dhinaciisa iyo eh, haddii aad hal iyo labo eh, bulshadaad la wadaagi kadho eh, ololaha eh, culus uu ku jiro kursigan inuu helo
horta raila odinga iyo fawsiyo waa laba qof runta kala duwan xagga sumcadda iyo backgroundka siyaasadda marka la fiiriyo raila odinga wax sumcada kuma lahan siyaasadda aadadiisana kuma lahayn sidoo kale waa nin ina in badan siyaasadda kenya usoo noqonayay oo mar uu hogaanka qabta doonayay marka uu ra-iisul wasaaraha noqday dowladdii loo kala jeexay oo laisku kabay mooyaane oo xilligii kofi annan ka dhex shaqaynayay mooyaane weligii hogaan ma noqon sidoo kale ma aha nin eh, hogaamiye ma aha runtii heloo dhiga waa nin jilaa ah oo iska hadlo iska keeftamo oo eh, caqabadihiisa iyo macnayaasha uu leeyahay buu ku waayay hogaanka kenya inuu qabto rusiya waa gabar waa gabadha ugu sar darajada u sarreysa ee so- qof gabar soomaaliya qabato soo qabatay waa gabar xildhibaan soo noqotay wasiir soo noqotay rajeer xoriyaan soo noqotay Eh, dabcanna background fiican leh Eh, sidoo kale wadamada eh, soomaaliya matalan hadda sanadihii u dambeysay beesha caalamka iyo ururo fara badan iyo dowlado badan baa gacmaha kula jiray xilalka intay ku jirtay socodda intay ku jirtay laga soo bilaabay xisbigii wadani ee somaliland intaasoo dhan waxaan filayaa eh, waxay lahayd eh, background fiican bay leedahay Eh, sidoo kale maanta dunida marka la eegayo eh, waxaa la dhaho dimuqraadiyadda iyo eh, marka la fiiriyo reer galbeedka waxyaalaha lay ka dhigaan hadda wax fiican inay yihiin waxaa aada loo tixgeliyaa gabadha marka waxay ku xidhanta gabadhu sida dad- sida loogu kaambeyn gareeyo iyaduna u kaambeyn gareyso laakiin isku isku isku miis ma saarna raila odinga iyo fawsiga aad buu kala duwan yahay waa gartay laakiin dhinaca eh, dowladda federaalk ee soomaaliya maxaa eh, haatan la gudboon eh, si ay eh, u garab istaagto xildhibaanadan dhinaca eh, soomaaliya eh, matalayso isla markaasina baarlamaanka soomaaliya taageero ay u muujiyeen oo ay dhaqaalo ku garab istaageen maxaa kaloo dowladda soomaaliya eh, laga doonaya marka dhinaca laga soo tago
horta dowladda soomaaliya waxaa laga doonaya inay kaambeyn gareyso advocasi badan baa laga rabaa wasaarada arri- wasaaradda arrimaha dibadda aan leenahay waxaan leenahay safaarado badan wadamo badan baan safaarada ku leenahay Een, ururo waxaan leenahay een, professionals oo shaqeeya oo east africa level xaruntii hadda waadhow laga daahfurayay nairobi oo kale oo la dhaho afro asia Een, waxyaalo fara badan ay u baahan tahay dadka een, wax research gareeya ama een, soo saara anal- analytical een, eh, maxaa la dhahaa report soo saara waxay baahan tahay fawsiya in la baro een, ardayda africa oo dhan wadamadiisa waxay baahan tahay safaaradaha inay kaambeyn gareeyaan wasaaradda arrimaha dibadda kaafeeyso guddiga eh, baarlamaanka keliya dhaqaale lagama rabo laakiin waxa waye guddiga baarlamaanka african waan ku jirnaa kan east africa aan ku jirnaa eh, ururo badan baan ku jirnaa igad baan ku jirnaa eu baan ka mid nahay waxay u baahan tahay dowladdu inay meelo badan gacmo gacmayso gaar ahaan baarlamaanka eh, difaaca iyo arrimaha dibadda guddiga ugu qaabilsan oo kale safaaradaha dowladda guud ahaan shacabka xataa naftirkeeda dadka aqoon-yahanka iyo bulshada reedka aniga waan rabaa gabadha in la taageero hundred percent inta la kari karo Eh, laakiin galaangalka hadda ee dhinaca kenya ay sameynayso ma kuu muuqataa in dowladda federaalku ay wado mid la ceen ah
horta dowladda kenya mm, way samaynaysaa oo dee nin siyaasiya oo kadeed ku ahaayo oo doorashadii ku haystay oo maamulkan in badan dhibaateynayay oo banaan baxayo u sameynayay oo dhaqaalaha xataa kenya dhaawacyo badan loo dhintay dad loo xirxiray xildhibaano xataa la xirxiray dad mas-uuliyiin oo badan dhibaato gaartay ayuu ayaga isla way isdhaafinayaan waa is- way iska masaafurinayaan iyagu oo een, way intay kari karaan way isdhaafinayaan waxaa laga yaabaa xataa naftirkooda inaanay ku qanacsanayn ee inuu guddoomiyaha noqdo laakiin waddanka kenya magaca kenya laga dagaa ay qiimeynayaan oo way way way riixayaan mase filayo tan uu helayo waxyaalaha faraha badan heli karta fawsiyo waxaa la fiiriyaa marka caqabadaha jira iyo fursadaha jira marka fursadaha ay fawsiyo haysato raila odinga ma heli karo laakiin waa laga yaabaa dee dowladeena oo tabar yar dagaalna ku jirta duruufo badanna haystaan inay iyadu kari weydo inay waajibka leexay ka soo baxdo laakiin fursaddaa way haysataa oo eh, wax badan bay qaban kartaa way laakiin haddii inaga anaga aan samayno oo waxyaalaha aan asalka u nahay oo ah inaan muddo fagaareyaasha ka maqnayn inaan nahay waddan soo dhismaya inaan u baahnayn istaraatiiji fiican ku noollo inaan dagaalka badaha naqusaynayaan waxyaalo kala duwan ka shaqeyno oo naqodaleynayaan qaba masiinasa meesha dheeran karto odaygan wa waa gartay waaya marka markaad eegto marxalad hadda soomaaliya ay ku jirto ee tusaale ahaan ee dagaalka dhinaca diblomaasiyadda ee kala dhexeeya etoobiya ma la oran karaa waa uu saameyn karaa loolanka soomaaliya ee kursigaas ugu jirto
ha wuu saameynayaa marka in liidato codku codku ku jiidaya dhinaca kale u dhisaya hadda fi- sheekada hadda uu maanta dhaweyd la tegay ee qarasku xornimada ah oo hadda uu la tegay abuu la tegay nairobi sidii uu u- ugu soo boodayay xeer ruto inkastoo ruto nin teknikaala yahay oo iskala jilayo sheekada haddana wax kale ma aha waxyaalaha uu doonaya waxaa ka mid a kursigaas in lagula tartamo oo mar walba ka fogaado ee iyadoo madaxweynaha lagu soo xumeeyo addis ababa iyadoo hadda buuqi taagan yahan weliba midooda afrika shirkiisa waxaan ka dhaceen iyadoo hadda gudoomiyihii aan doonayno laga yaabo inay soomaaliya hormuud noqoto in laga bedelo addis ababa xarunta eeyada waxyaalo fara badan oo ka cararaya marka waan laga diray dee golayaal fara badan oo diblomaasiyadda caalamiga waan kaga adkaanay marka wax kastoo lagu samayn karo oo ay samayn karaan hadda waxay qaadi karaan ciidamada xuduud- xuduudda ay keenayaan faraha badan maalmaha shalay iyo daraad iyo waxa waaye waa dadka shacabka ay xindagayaan weelas bay nasaaraya waana quursanayaan waxyaalo fara badan bay sameynayaan laakiin waxay ku xiran tahay hadba saa u dadaashay cadowgaaga aad xogtiisa heshaa waxay la mid tahay adiga inaad eh, heshay eh, wixii aan samayn lahay marka aniga waan qabaa etoobiya hadda cid ka liidataa ma jirto sumcaddan way ka dhimatay dagaalafkayaadhisaanigan waa soo dhisminayeen way burburayaan marka waaya eh, waa na saameynaysaa laakiin ina ma xoog badna waaya ee, dhinaca kale markaan eegno dowladda federaalka soomaaliya waxay xoogga saareysaa in sida baarlamaankaba eh, laga sheegay in dhaqaalo lagu taageero xildhibaan fawziye oo soomaaliya mataleyso marka ma qabtaa aragtidaas ah in dhaqaalahaasi lagu taageerayo ee keliya macno uu sameynayo haddii aanay jirin galaangal diblomaasiyadeed
horta hadda galaangalka diyaarshay naftiisu dhaqaalo u baahanya dhaqaalahaan lama socdo dhaqaalaha gabadha wuxuu u faa'iideynaya keliya maaha inay lacagtaas ku bixinayso in loo codayo laakiin inuu qofku shaqo qabsan karo meelo badabad badan garaaci karo wadamada midooda africa iyo euda oo aragnahay midooda yurub iyo maraykan iyo iska xukuma safaaradaha carabta oo kale wadamo badan waxaa jiraan saaxiibnahay oo kamid ah euda oo wadamada waqooyiga africa oo kale afrikada bari qaar kamid oo muslimiin ah oo caraba kuwo kale oo bariga african ka mid nahay wadamo kale oo koonfurta africa oo aan xiriir badan leenahay ana waxaan qabaa haddii dee dhaqaale lagu taageero iyada iyo dadka u ololeynayaba waxay ku guuleysanayaan inay shaqo badan qabtaan meelo badan tagaan fooraba- fooramiyo badan qabtaan arrintan ay siyaalo badan ee dee la- loo sameeyo oo effective looga dhigo waaya marka fariintaada kugu dambeyso maxaa ku talinaysaa
Eh, horta intaana talin waa taageeraya foosiyo inuu ku guuleystaan ilaa ugu rajeynaya insha allah Eh, dadka soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa gabadhan la garab istaago Bu- shacab ahaan jubbal eh, soomaali ahaan guud ahaan shacabkan la garab istaago dowladuna ay garab istaagto gaar ahaan baarlamaanka madaxtooyada soomaaliya waxaa laga rabaa inay sa- wasaaradda arrimaha gudaha ee dibadda iyo safaaradaha iyo dadka diblomaasiyiinta ee dibadaha jooga in loo ololeeyo kurbajoogta anyway waxaan qabaa gabadha in la wada qaado dhammaanteedna na wada qaadno islamarkaana aan raadino kursigaas sababta kursiga inaan helno waxyaalaha ka inaan nagu kalifayo waxaa ka mid ah antoono fiiro fiican bay markii la alifay arrintaas waxyaalaha waxaa ka mid ah khadka waa ka maqan muddo Eh, muddo fara badan baa wax la qasayay soddonka sananadan burbursanay baa adduunku horumaray Eh, barnaamijyo waxaa jira hadda mashaariic oo midooda afrika ka socdaan soomaaliya soo gaaray weligeed kuwo waxaa jira bangiyada afrika ka socda kuwo waxaa jira oo urur goboleedyadu ay helaan anaga aanan helin walata anaga igad wax naloo isticmaalay siyaasad bana waa ku isticmaalay iyadoo ay tahay environment iyo development loogu talagalay marka waxyaalo fara badan oo u baahan baa jira inaynu tagno halka go-aanka lagu gaaro si aan wax uga helo gabadha ina garab istaago oo dee arrintaas aan wada doono dowlad iyo shacabba inaan doono mas-uuliyadda dhabtaagina waxay tahay waa gola dowladeed waa gola siyaasiyeed dowladda dowladda dhexe ee soomaaliya baarlamaanka iyo fulinta labada ayadood baa waxaa ka saaran waajib sidii approachkay u galaan ama qaabkay u dhigaan bayna ku xirnaanaysaa ri- maxsuulka ama waxaan resultiga heli doono warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa nigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkii iyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraada raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa waa dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin dubaay baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodoriyada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoriyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska leh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo kasii badan warshaddu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal kow iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib iga hoo salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla-aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar mango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar mango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu dilanaa saaxiibayaal raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir macalin mahdi oo eh, caawa tegay goob maanta ay ka dhacday shaqaaqo uu ku taalo isgoyska siinaa ee muqdisho islamarkaasina ah eh, dad banaanbaxyo dhigayay eh, mid ka mid ah dadkaasi oo ahaa wiil dhalinyaro ah ay toogteen ciidamada ammaanka halkaa ayuu kula hadlay waxaana uu sheegay askartii xabadaha ku riday dadkii banaanbaxayay in lasoo xidhay kiiskan dhacan ah baaris ay ku hayaan hay-adaha ammaanka Eh, waa kan eh, taliyaha qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo ka hadlaya
على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، شركeennan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay inaan ka hadalno آه، shaqaaqadii maanta halkan ka dhacday runtii waa ka tacsiyeynaa awalan cali daahir maxamuud allah u naxariisto آه، cid allaale ciddii xabad ka rida meeshaas oo masu- oo s- dadkii bannaanbaxa ay cabashada muujinaya ee waddada xere xabada ku rida waa la xiray kiiskaasna baarisaa loo diray insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa dad آه، in garsoorka iyo dalka iyo maxkamadda ay ku dhammaato dhanka kale waxaan farriin u dirayaa dadka caadaystay inay bannaanbaxaan oo hadday bannaanbaxayaan inay waddadana gubaan dhagaxana dhigaan dhagxaantana dhigaan oo shacabkii ganacso lahaa iyo kii waddada mali lahaa iyo hooyadii sakaraadka ahayd oo xanuunsaneyd saalka u socota wiilkii ardaygii iskuulka u socday dhibaatada ku ah oo ka shaqaynaaya bannaanbaxa inay u beddelaan inuu fawdo yahay aslanba maanta wixii dhici lahaa waa dhaceen odayaashii dhaqanka waa la hadalnay dadkii waa la hadalnay waa isqancinay waxaa la rabaa inaysan soo laaban mar dambe oon la arag qof inta bannaanbax u yimaada w- fawdo sameeya dhagax tuura dukaan dhagax tuura laami inta istaaga gubniin sameeya inta idaacad wacda wuxuu raba sameeya inaan la aqbalin fawdo waa ka mamnuuc qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay inuu ilaalsho nabadgelyada amniga guud inuu ilaalsho bal maanta waxaa laga cabanaya wax aan macno badan lahayn waxaa yimid wax ka dhib badan oo ah inuu qof dhintaa timid waxaa timid in ganacsi uu xirmaado waxaa timid in waddadaas aan la marin maanta o dhan aan la marin mushkiladahaasoo dhan wixii laga cabanayay iyo waxaa yimid waxaa dhib badan waxaa yimid lama aqbalaayo dadka bannaanbaxa maanta sameeyey inay berri ku soo laabtaan inay marta dadka reer muqdisho waxaa islaamba bannaanbax fawda oo midkaasoo kale iyo wax lamida oo la aqbalaya ma jiro waddo lama xiri karo dhagax lama dhigi karo lama gubi karo bannaanbaxaan la ogeyn oo mid nabadeed ahayn oo la- la- lasoo wargelin hay-adaha amniga lama qaban karo dadka caadaystana mar kale iyo mar kale waxaan dhahaynaa ka fooljignaada wixii dadku cabasho ay qabaan cabashadooda si nabdoon ha u gudbistaan si nabdoonoo nabada ku jirto ha loo gudbiyo gabagabadii waxaan leeyahay qofkii abaabulo ee ka shaqeeya fawdo sidaanoo kale ah sharcigaa lala tiigsanaa waxaa lagu badbaadi karaa oo badqabka lagu- lagu- dadka lagu ilaalin karaa in qofka waxaan abaabulayo ka shaqaynaya asaga la qabto qofna dhima maa qofna dhaawacmi maa wadda go'ime dadku dhibtoomayaan amarkaas sidoo kale hay-adaha ammaanka waxaan faraa hadday bannaanbax arkaan waxaa jira ciidan lagu talagalay ee budad wata ee ciidanka sugaaya nabadgelyada ee budadka wata ee ka shaqaynaya ciyaaraha ciidankaasaa ku shaqala ayagaa loo soo diray ay fawdo sameeyaan inaan bannaanbax maanta kabacdi xabad lagu jawaabi horena waa u sheegna amaraan ka bixin inaan xabad lagu jawaabi karin ciddii bannaanbax dad bannaanbax ahay oon xabad ridayn xabad ugu jawaabta ee amarkaas khilaafta mas-uuliyadda ayagaa qaadanaysa xabad qof muwaadina oo bannaanbaxaaya ama aan hub wadan oon xabad ridaynin in xabad lagu ridaa waa mamnuuc falkaa ciidanta ciidamana u xiran xis- tiradooda hadda aan kow iyo laba iyo saddex aan la dhehayno oo meelo kala duwan ku xiran baarisaa la gelinaa baarista iyo hay-adaha garsoorkaana waxay soo saaraan gunaanadka ciddii dilkan geysatay laakiin cid kasta oo meeshaasna xabad ka rid cid kasta oo meesha xabad ka ridda waa xiran tahay hadalnay wixii meeshaas ka dhacay mas-uuliyaddeeda annagaa u xil saaran hay-adaha ammaanka gobolka u xil saaran mas-uuliyaddeeda annagaa qaadanay inaan sharciga horgeyno oo qofkii qofkaas dilay lasoo taaga tiirka sharciga lasoo taaga annagaa qaadayna mas-uuliyaddeeda waxaa laynka rabaa in odayaasha dhaqankan inay qaataan mas-uuliyadda fawdadii maanta dhacdoo kale inaysan soo laaban
haddii arrintan la soo xallin waayana siinaay iyo da- maanta waxa dhacay waa la isyaqaanaa waana la wada joogaa waa lagu soo laabanaa anaana hor kacayo wiilka meeshaa lagu dilay inuu caddaalad helo ilaahay hortiisaan u ballan qaadna annagaa ballan qaadna inuu caddaalad helo ciddii disha waa- waa waa xidhan tahay waana hubinaynaa bannaanbaxaas ama dadka waa la qancinaa ama bannaanbaxaas anaa hor kaca waxaan rabnaa waxaan rabnaa jidka jidka jidkan ha la furo waxaan rabaa waxa- waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aad uga xunnahay dhibaatadii ka dhacday maantay een, iskoyskan siinaay ee degmada warta nabadda waxaan rabnaa inaan idiin sheegno dhallinyaroy odayaashii ee, deegaankan waa ballannay waan is aragnay arrintaasna waxaa lagu xallihaa sida ay ku qanacsan yihiin dadka de- degmadan warta nabadda gaar ahaan siinaay si ay ku qanacsan yihiina wax lagu xallinaa waxaan rabaa waxaan rabaa waxaan rabaa inaan idiin sheegno wi- wiilka wiilka meeshaan lagu dilay inuu caddaalad helo ilaahay hortiisaan u ballan qaadna annagaa ballan qaadna inuu caddaalad helo ciddii disha waa- waa waa xidhan tahay waana hubinaynaa arrintan wixii ka dhalatana caawa u kala kici mayno annagaa soo xallihayno waxaan rabnaa waxaan rabnaa inaan aad aadan uga xunnaa wax dhacay waxaan rabnaa jidka in la furo arrintaanna waxaa lagu xallihaa sida reer siinaay ay ku qanacsan yihiin aa lagu xallinaa haddaysan had- had- had- haddii- haddii arrintan la soo xallin waayana siinaay iyo da- maanta waxa dhacay waa la isyaqaanaa waana la wada joogaa waa lagu soo laabanaa anaana hor kacayo ma ismaqlaynaa bannaanbaxaas ama dadka waa la qancinaa ama bannaanbaxaas anaa hor kaca waxaan rabna waxaan rabnaa jidka jidka jidkan ha la furo maya ninka ninkaas ninkaas waa la soo qabtay waana xidhan yahay waana la xaqiijinaa odayaal guddigaan hadda u dirnay inay soo xaqiijiyaan dhiban- dadka dhibka geystay odayaalaan u dirnay annagana waxaan u taagannahay oon xallinaynaa waxa maanta dhacay maxay ka dhasheen waxay ka dhasheen annagaa ku maqan dadkaanna dadkaanna ilaahay way ka sokow annagaa mas-uulka ah waxaan rabnaa aadan uga xunnahay wiilka naga dhintana allah u naxariisto dhibka meeshuu ka dhashana waa naqaanaa annagaana wajahayno jidkana ha la furo mishkiladdaana xalay hele ilaahay idinkiis anaana ballan qaadaa anaana ballan qaadaya arrintaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
codkaasi wuxuu ahaa xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari sida aad maqlayseen waxuu ka hadlayay shaqaaqadii maanta ka dhacday isgoyska siina ee magaalada muqdisho taasi oo sababtay in uu halkaa uu ku geeriyoodo nin dhallinyaro ahaa waxaa kasii horeeyey macalimahdii oo isaguna ee, goobtaasi tegay sidoo kaleetana ka hadlay oo sheegay inay mamnuuc tahay banaanbaxii maanta dhacay ee sababay geerida muwaadinkaasi soomaaliyeed in aanay soo noqon weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan maxkamadda gobolka banaadir waxa ay muddeysay in maalinta arbacada ah ee markaasi qabsoomi doonto ee dhegeysiga ugu dambeeyo ee kiiska loo heysto eedeysan sayid cali macalin daa-uud kaasi oo ku eedeysan in xaaskiisii oo ur laheed uu gubay sayid cali macalin daa-uud ayaa isbuucii hore lasoo gebagabeeyey dhegeysiga kiiska dilka ah ee loo heysto waxaana ee uu qirtay in uu sabab u ahaa geerida xaaskiisa luulu cabdicasiis isagoo sheegay in xaaskiisu uusan si ku talagala u gubin waxaana maxkamaddu ay shaaca ka qaaday in ee, saddexda bishan aynu ku guda jirno inay maalintaasi ay muddeyso ay tahay maxkamadda gobolka banaadir isla maalintaasina la dhegeysan doono kiiska kani maalinta ugu dambeyso sidoo kale tana go-aan ay ka soo saari doonto maxkamadda gobolka banaadir wili wareega wararka dalsan ayaad saaxiibayaal dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaa kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo